In ka badan toban qof ayaa u geeriyootay xanuun aan hore loo arkin oo ka dillaacay xeryaha Dadaab ee dalka Kenya. Xanuunkan ayaa dadka qaarkiis ay ku micneeyeen kaduudiye walow aysan dhaqaatiirtu weli war aysan ka soo saarin. Qaar ka mid ah bulshada xeryaha Dadaab ayaa tilmaamay in cudurkan uu ku cusub yahay xeryaha.
waxaad ogtihiin bishan la- kooiyo tobanaad iyo labaiyo tobanaad labaiyo tobnaad iyo kooiyo tobnaadba inuu xanuun aad u culus inuu wadanka soo galay xanuunihii qaxootiga aan ku oqoon jirnay oon oqoon jirnay oo xaaladii aan la oqoon jirnay xanuun ka bedelan oo daahri oo soo dariyey oo aan u malaynay inuu yahay virus inuu yahay yaa qaxootiga ka dillaacay waad ogtihiin wuxuu deynhayo ma leh saqiidee kabiirbo qaxooti waxay u bixeen alcadaala xanuunkaasoo ah kadudiyow waxa la kadudiyow asagoon rag- rag deynaynin dumar deynaynin oday deynaynin saqiir deynaynin waxuu deynay aan jirin saa darteed marka insha allahu tacaala asagoo noocyo badan asagoo noocyo badan nooc walba nooc nooc hadba nooc dadka u qabanaya qaar dadka lagu ka qabanhayaa qaar wuxuu ku noqonaya naqash buu ku noqonayaa qaar sankii dhiig ka keenhayaan walba ka daan aan deganahay wiil baa ku dhintay maalintu ku xabaalnay sanka afku dhiig ka keena saasaa lagu dhammaanhayaa marka insha allah een, waxaan rabnaa inaan baaq u jeedino anoo ku hadlahayo kaamka hagardheer culammada joogto afkooda anoo ku hadlahayo insha allahu waxaan rabnaa in fafiruu ila allah in diinka ilaah loo cararo oo qur-aanka la akhristo daawo iyo takhtar iyo farmasho mid wax tari maayaan bahalkaana waxaa la yidhi daa- daawo ma lahaba anay kula hadlay hadda toddoba iyo labaatan beri baan la jiifay marka een, madrasada aan joogo boqolkiiba soddon baa joogto boqolkiiba soddon toddobaatan way maqan yihiin kii maanta yimaada berri ma imaanahay Een, bahalka horta xumo zaa'id uu leeyahay Een, carruurta qaarkood way u dhimanayaan dadka waaweyna lafihii iyo xibnaha uu ka galay marka wax hore loo arka ma ahan horta wacyigelinta bulshada way yar tahay Een, talooyin caafimaad oo hadda dad la siinayo oo aan arkayna ma jiro Een, daawooyin zaa'id oo hadda isbitaalka yaalla ma jiro daawooyinku waa gabaabsi marka yo waa xaaladda waa ka sii daraysaaba Dr. Yuusuf Maxamed oo ka mid ah dhaqaatiirta xeryaha Dadaab ayaa sheegay in xaaladda ay kasii darayso.
Ee, xanuunka daawo ma lahan Ee, mar hadduu daawo lahayn waxaa fiican maaragtay xagga bulshada ahaan ka hortag in la sameeyo laakiin marka aan ka bilaabo xagga takhaatiirta oo kale ama xarumaha caafimaad dadka ay noogu imaadaan waxaan daawo ka siinaa ee, calaamadaha sida qandhada oo kale ee, lalabada mantaqa ama shubanka ama maaragtay kor xanuunkaas oo kale ayaan daawo ka siinaa sifa maaragtay qofkii ay ugu dhicin ee, xaalado kale ama uu qofka usii gelin sida maaragtay ee, qandho hadday qabato qofka maaragtay oo ilmaha yaryar oo kale ama ilmaha oo kale ee, shanta sano ka yar oo kale qandhada waxay u keeni kartaa maaragtay ee, qalal oo kale ee, fuuqbax fara badan way keeni kartaa qofkii lalaba ama mantaq ayuu sameynaya waxyaalahaasoo kale qofka waxay ku keeni karaan xaada- xaalado maaragtay khatar ah marka xaaladahaas ayaa maaragtay laga daaweeyaa iyo baaritaan oo lagu sameeyo haddii qofkii maaragtay laga helo xanuunka kaduudyaha oo kale oo dhiiggiisa uu soo sheego Si kastaba xanuunkan ayaa saameyn xooggan ku yeeshay goobaha waxbarashada, ganacsiga iyo goobaha ay dadka isugu yimaadaan.